kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a qormadeena toddobaadkan waxa ay ku saabsan tahay fatahaadda webiga shabeelle ee ay waxyeelada ballaaran ay ka dhalatay iyo sida wax looga qabtay khaasatan waxaan diiradda saaraynaa gobolka hiiraan oo dhibka ugu weyn ee fatahaaddu ay ku dhacday wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal waxaa noogu marti ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ah cabdiraxmaan daahir cismaan wasiir ramadaan kariim kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a ramadaan kariim aada umahadsantiin waa dhowahay ugu horeyn khasaaraha ku dhacay reer hiiraan khaasatan reer beledweyne soomaali waa ay ka dheragtay oo maqal iyo muuqaalba waa laga haqabeelay waxa aad nooga warantaa aragtidaada dowladda wax ka qabadka masiibadan iyo u gargaarista dadka dhibaataysan sidee ayaa loo wajhay aada umahadsan tahay walaal adinka iyo intana maqlaysaba khasaaro weyn oo ka yimid fatahaadii webiga shabeel ku dhacay gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne taasoo kaleta in dad badan oo deganaa magaalada ay kasoo barataceen oo guryahoodii ay biyo ka buuxiyeen waxaa ma arkaysa ka dhacay meesha khasaaro weyn oo xagga maalka ah materiaalka guryo badanaa baaba-ay hanti badanaa ma arkaysa ku lintay lama qiyaasin laakiin adiga malaayiin haddii aysan boqolaal milyan aysan ahayn laakiin alxamdulilah naf ma arkaysa sitoosa biyaha ugu dhimatay marka tiro yaryar aa la sheegay adoon ay la gadoontay iyo baabuur tractor oo ma arkaysa mar ay la gadoomay laakiin alxamdulilah dad badan oo ma arkaysa hadda khasaaro naf uu ka dhacay ma jiro marka wuu saameeyey gobolka waa idil ha u badnaado magaalada dadweyne ha u badnaato laakiin hadda wuxuu gaaray ilaa buliburte ilaa jarwaxte uu sii dhaafay ilaa jowhar ma arkaysa mahadaay iyo balcad sidee loo wajahay sidee loo wajahay marka wasiirka wallahi aad iyo aad alxamdulilah arrinta si fiicanaa loo wajahay kow horta shacbiga soomaalida dalka iyo diyaddaba waxay tuseen garab istaag in walaalahooda ma arkaysa dhibaatada ay ka qabsatay iiraan khaasatan beledweyne ay u gurmadaan oo ay u gurmadaan waxtar oo hanti ah ama lacag dalka iyo dibaddaba waan ognahay xamlooyin aad u badanaa ka socday wax way gaareen dadka ma arkaysa ka yimid gobolka ama degmooyinkaas khasaara uu haleelayna ayagana si khaas si gaar ay uireen ama dalka ha joogeen ama ha joogeen dibadda ayagana dadka soomaaliyeed oo gobolada kale joogo ayaga lafigori way u gurmadeen waxbay soo gaadsiiyeen dowladda soomaalida oo si ma arkaysa xoog leh ayadana ma arkaysa inkastoo ay fakri tahay waxba aysan haysanin kaga xil saartay waxay ku deeqday lacag dhan hal milyan fatahaado qoxday marka qayb aada u weyna waxay kasoo gaartay khaasatan gobolka iiraan marka si si ma arkaysa aan kala har lahayn ayaa ayaa loogu gurmaday khaasatan dowladda guddi waad ogtahay waxaa la magacaabay heer qaran ah oo ra-iisul wasaaraha u magacaabay isugu jiro ilaa iyo heer goro wasiire isugu jiro xildhibaano ay kamid yihiin ay kamid yihiin wadaado ay kamid yihiin ay kamid yihiin dad kaloo ma arkaysa civil society bulshada udhex leh sumcad marka intaasoo idil waxay ahaayeen dadkii waxaan yahay wasiir waxaad nooga warantaa dowladda sida ay wax u qabatay ballanqaadka ka sokow halka milyan oo ay dowladda ku dhawaaqday maxaad qabateen
waxaa la qabtay kow dowladda waxay keentay tendooyin waxay keentay raashin waxay keentay marakaneecooyin iyo lacag kaash ah oo lacagta iyagu ballan qaaday tendooyinkii oo inta badan loo qoondeeyey dadka kasoo barakacay magaalada dadweyne oo biyaha ay soo barakaceen oo banaanka joogo waxaa qorshe ee lahaaya hadda sidii lagu gaarsiin lahaa marakaneecooyinkii qaar waa la qaaday qaarna hadda la wadaa raashinkii qaar waa la qaaday qaarna waa la wadaa dhibka ugu weyn wuxuu naga haystaa dhulka meel la maro ma lahan roob aad u daran ayaa da-ay oo dariiqadana way xun yihiin marka dhulka lama marsiin karo marka waa in si diyaarad lagu qaadaa la geeyaa beledweyne ama meel ku dhow oo markaas sidaa loo soo geliya marka waxaa baxay qorsheednaa laba tiim tiim wuxuu aaday magaalada beledweyne ay hogaaminayeen wasiiro iyo xildhibaano oo qaaday lacag kaash oo cadadkeedu ahaa laba boqol oo kun oo la doonaya dadkii masaakiinta ahaa in loo qaybiyo oo ayaga markaas ay samaystaan axdiyaadkooda waxay doonaan ay ku qabsadaan family family dadka ugu dhibaatada badan leh iyadoo ma arkaysa iyo target targetka tiim kalaa jiray oo ayagana u qorsheysnaa inay aadaan buliburta wado lacag ayagana labaatan kun oo aniga aan hogaaminayay laakiin aan baaqanay because of ma arkaysa cimilada weatherkoo xumay diyaaraddii markaan furnay aan fadhinay ilaa iyo in ka badan labaatan daqiiqa aan sugaynin inay isbedelo waya weatherka roob aada u weynaadahay eefiiska xumaataan aan kasoo laabanay waxaad dhegeystayaasha u marka waxaan sharaxdaa qorsheynayna dinaan aad waxaad dhegeystayaasha u sharaxdaa sida aad u wajahdaan qaybinta gargaarka dadka tabaalaysan sidee ayaad wax ugu qaybisaan ma afar dhibic shan nidaamka la yidhahda isticmaashaan ma deegaan baad isticmaashaan seed mataqaanaa gargaarka loo qaybiyaa oo miisaanka lagu shaqeynayo muxuu yahay Eh, horta dadka dhibaata- dhibaata- dhiba- dhibaataysan eh, formalaha wax ku qaybina waxaa weeyaan xogta aan he- xogta aan hayno Eh, xogta la helo ku salaysan yahay xogta la helana waxaa waaye waxay ka hadlaysaa mar walba tirada dadka ma arkaysa eh, barakacay Eh, damageka ma arkaysa meesha gaaray eh, ama dhulka beeraha ha ahaado ama wax kale ha ahaado marka taas ayaa ma arkaysa aan ku qiim- aan- aan- aan ku- aan eh, eh, ku qiimayo sida dadka u kala badan yihiin oo dhibka u kala badan yahay ayaa aan ku salaynaa eh, meesha la caawinayo gargaarka intuu intuu noqonayo markaan usoo laabanno haddana eh, dowlad goboleedyada gudahooda ama gobolada ama degmooyinka waxaa lagu sii qiimeeyaa haddana guddiyo hoosaa jiro degmooyinka ay leeyihiin iyagana waxay ku qiimayaan sida dhibku u kala badan yahay eh, degmooyinkaas gudahooda eeriyaasha uu ku badan yahay dad kasoo qaxeen saas ayaa ma arkaysa ayaa lagu kala talay marka waxaa jira criterias oo ma arkaysa eh, lagu soo doorto marka ugu dambaysa dadka eh, masaakiinta ah oo dhibka ay soo gaarto oo ay eh, tahay dadka saxda ah oo wixii eh, ku habboona la gaarsiinayo waxaa shuruudahaasa lagu soo kala qaybiya waa tahay dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v v o w waxaad dhexda uga jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan uga hadlayno gargaarka dadka ay fatahaadu waxyeelaysay khaasatan gobolka hiiraan waxaa noogu marti ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka cabdiraxmaan daahir cismaan oo gargaar gaarsiinay doono magaalada buulo barde halka ay koox kale ay gaarsiiyeen magaalada beledweyn aan aan u baaqo dhegaystayaasha dhegaystaha ugu horeeyo ayaan kusoo dhaweynayaa dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan meesha aad ku sugan tahay ee inoo raacinayo kusoo dhawow barnaamijka waan ku dhawahay magacaygu waa kawsar cabdicusmaan oo kaasoo waxayso beledweyn gaar ahaan eh, bundweyn walaal waxaan qabaa laba su-aalood iyo hal fikrad buu ilah yidhahdo mudane wasiir waa mahadsan tahay waktigaada Een, waxaan ku weydiin lahay waxaa tahay xubin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya misena kasoo jeeda gobolka hiiraan sidaan ognahay waxaa ka dhacay beledweyn eh, fatahaadooyin geystay khasaarooyin eh, naf iyo maal ah marka maxaa dhihi karnaa recovery processka mise jawaabtaa ka bixiseen maxayna tahay matalaada aada matashaan ah, rayidka ku nool gobolka hiiraan su-aasha labaad waxay tahay fatahaadooyinka awgood waxaanu ognahay kun iyo afar boqol oo arday inay ka baaqdeen imtixaanaadkii dowlaadka marka maxay tahay qorshaha loo qorsheeyey ah, ardaydaas iyo goormay imtixaanka galayaan hal eray ayaan ku darsan lahay ra'yi ah wasiirka waanu dhegaystay wuuna ku mahadsan yahay caawinaada uu caawiyo marka waxaan dhihi lahay um, xaafadan ku noolahay oo oo la yidhaahdo bundaweyn wax soo gaaray ma lahan oo mucaawino ah marka waxaa dhihi lahay intii la dhihi lahay beledweyn waxaa loo ge- waxaa waxaa la guddoonsiiyey one thousand mise one million dollars maxaa dhihi lahayn guddi ma leeyahay oo xisaabiyo halka dollar intee gaartay dadkii loo baahnaay helbigaas ma- ma ma rasiib gareeyeen marka halaasay kusoo koobaya aad ayaad u mahadsan tahay wasiir aaday u mahadsan tahay kawsar su-aalo ma arkaysa muhiim ahay u weydiisay kow tan ugu horeysa waxaa weeyaan eh, matalaada iyo eh, waxa aan bixinay ay saliidsan tahay Eh, taas waa ma arkaysa xaqa walaalaha inay taas jiraan hadde dowladdani waa dowlad eh, aan taag badan lahayn waan sheegnay Eh, waa fakri waxaan ma arkaysa la daalaadhacaynaa dad eh, serviceka qabanaya khadamaadka sameynayay iyo kuwii dalka difaacayay kuwii nabadgelyada ilaalinayay shaarkooda meeshaan ka keeni lahayna taasaa ma arkaysa jurdigeena oo dhan uu gaaray markaasa haddana waxaa noo yimid awood kale oo oo ka baxsan eh, awooddeenna oo dalalka eh, caadiga ah oo dhisan eh, ma arkaysa eh, systemka leh ayaa mararka qaarkood waxaan oo kale markay ku yimaadaa awooddooda ay ka baxsan tahay aysan waxba ka qaban karin aa qaarkood dibadda looga soo degmada markaa tani waxay ahayd mid baaxad weyn oo hanti badanna baabi'isay dad badanna ay keentay inay soo qaxaan waxay leedahay ahmiyadii ugu horreysay waa dhab laakiin wixii tabarteenna ahayd oo ahayd inaan ma arkaysa qiimo la og tahay madaxweynaha dalka eh, markii arrintan ay dhacday isagoo aad ma arkaysa eh, u murugeysan oo garab istaag muujinayo wuxuu yimid magaalada mu- eh, beledweyne asagoo biyaha dhex istaaga madaxweynaha dowlad goboleedka asagoo biyaha ku dhex jiro socodkaas kasoo fayday dad badan oo xildhibaanaya waxaa taagan taas waxaada si loogu soo jiidi lahaa indhaha dunida sidii waxaana caawimaad ma arkaysaa loo heli lahaa dad badan alxamdulilah soo dadaalay oo ma arkaysa soomaali iyo qaar aan soomaali ahaynba markiiba kasoo jawaabay ilaa haddana jawaabtu way socotaa dowladda wixii taagteeda ahayd waa la sheegay arrintii balweyne keliya ma ahayn webintii yuusa tahay meelo badanaa ma arkaysaa fahada ay ka dhacday inkastoo balweyneysaa meesha ugu xun haddana ma arkaysaa meelihii kalentana indhaha lagama qabsan karo xamar maalintii usbuucii lasoo dhaafay kabsiga roobkii ka da-ay keliya wuxuu keenay khasaare aada u weyn ma arkaysaa naf iyo maalba laheyd flads badanaa meesha kuyimid ilaa afrikoda marka iyadoo wixii xaggaas ay ka socdaan haddana dalkii oo dhana waxaa waaye aada u nugul yahay markay meel yar ay wax ka dhacaan ma arkaysaa wixii dadkii way way sii silcayaan marka dadaal wuu jiraa
ardayda jaamacadaydaaanaadka ka fadhiistay qaybta labaad ee su-aasha qaybta labaad ee su-aasha ay weydiisay cowser ayadana waa legitimy kun iyo afar boqol oo arday way jirtaa ma dayaceen dadkaas waan ognahay dhowr jeerna waan sheegay waa imtixaankooda dib aan u dhignay haddii la yidhahdo markii duruufta ay sabaxdo ayaan dadkaas u diyaarinayna imtixaan inay galaan oo ma arkaysa ku habboon oo si gaar ah loogu saxay iyadoo aan ma arkaysa haddana aysan saameyn ku yeelanaynin in waxyaabihii ay heli jireen oo sida deeqaha waxbarashada oo kale ama jaamacaad kale ay geli jireen aysan ku keenayn imtixaanka baahidiisa aysan saameyn negative aysan ku yeelanayn marka aada u mahadsan tahay waayahay cowter wasiir aad aad umahadsan tahay su-aal saddexaad oo fikirkeeda la socday ayaa jira oo ah guddiyada hoose ma og yihiin intii laiska cilaamin lahaa tirada lacagta milyan baa baxday iyo boqol kun baa balweyne la geeyey iyo laba boqol baa la geeyey doolarka meeshuu gaaraya ma la og yahay oo dad baan waxba arag sida xaafadda budaweyn sida ay carabka ugu dhufato waa dhab waa dhab ha saan kuu sheegayba horto lacagta formal aan ku qeybinayna waa sida dalku u kala baaxad duwan yahay marka hore markii gobolka ama degmada ay ismaado haddana waxaan la tashanaynaa dadkii meeshaasi joogay ayaga haddana na siinaayo meesha ay dadka ugusii dhibaato badan yihiin dabcan bundaweyn difcan mau aqaana aniga laakiin waxaa suuragala waxaa kasii dhib badan dadkii kasoo kacay kasoo qaxay guryahooda guryhii ay buuxsameen oo dibadda yaala laga yaaba kuwii biyaha ay hareereeyeen oo guryahoodii laakiin weli nool yihiin kuwaas inay ka dhib badan yihiin laga yaaba laga yaaba fokuskiina xaggaas la saaray laakiin waxaa jiraysa xisaabtan dhab ah saas darteed ayaa ma arkaysaa biyada ay ka kooban yihiin dad kala duwan ma arkaysaa wixii dabagal iyo korjoogtayn ku yeelanayo wasiiro ay kamid yihiin xildhibaano ay kamid yihiin dad ma arkaysaa bulshada rayidka ay kamid yihiin wadaado ay kamid yihiin markaad tagto hoos guddiyada hoose ee maxalliga ahna saas oo kale waxaa ku jira wadaado waxaa ku jira waayahay wasiir waxaa ku jira dadkii gobolka waxaan ku dadaalaynaa inaan dhegeystayaal badan fursad siino waa ku mahadsan tahay jawaabtaada dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismi illahi raxmaan iraxiim magacaygu waa maryama cabdulle xasan waxaan kasoo hadlayaa magaalada galweyne xarunta gobolka hiiraan wasiirku aada buu umahadsan yahay idaacadda v o n aad bay umahadsan tahay iyo dhegeystayaasha ku xiranba waxaan qabaa saddex su-aalood iyo iyo hal raayi sidaanu ognahay webigu wuxuu sameeyey fatahaad aada u ballaaran oo afarta xaafadood ee magaalada laba kamida xaafadaha ha u darnaatee fatahaadaasi dadkii ka barakacay waxay noqdeen saddex qaybood qayb waxay ku qaxeen duleedka magaalada meesha la yiraahdo ceel jaala qaybna waxay u qaxeen tuulooyinka fogfog ee magaalada hoos imaanayay qaybna waxay ahayd qayb ku go-an ii sheegeen xaafadihii ku go-an oo iyagu kasoo bixi waayey wasiirka su-aashaan weydiinaya waxaa weeye marka saddexdaasi qaybood siduu sheegay lacag oo maxay aatay ay soo qaadeen aa jirto ay keeneen oo ay qaybiyeen saddexdaasi qaybood ma si isku mid ah ayaa deeqihii ka imaaday xaggooda loo gaarsiiyey mase dadka duleedka magaalada ku qaxay khaasatan ceel jaalle ayaa la gaarsiiyey waa su-aalan qabo su-aasha labaad oo qabo waxa waaye guddiga sidaana ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay guddi guddigaas iyo bulshada reer hiiraan ama dadka reer hiiraan intee xiriir leeg ayaa ka dhexeeyo si loo ogaado waxa ay guddiga keeneen in ay gaareen bulshadii reer hiiraan oo dhan su-aasha kale oo weydiinayo waxa waaye isaga wuxuu kamid yahay dadka dawladda ku matala ee gobolka hiiraan sida walaashii cowser ay ka dhawaajisay magaalada xaaladeedana wuu ka ogaal badan yahay dadka kale dawladda wuuna kaga damqasho dhow yahay sida qiyaasayo waxbarashadii walaashii ee ka hadashay waxaan rabaa marka inaan ka hadlo dadkii way soo barakaceen duuleedkii ay joogaan hadda magaaladii biyihii way ka baxeen dadku qaar waxay isku diyaarinayaan inay dib uga noqdaan magaaladii ay guryahoodii ku noqdaan ma haystaan marka waxay gurigoodii kula noqdaan waa dad intaas maalmood ku sugnaayay meel banaan ah hadda maxaa kaga qorshaysan marka iyagu dadkaasi markay guryahoodii ku laabtaan ma layska daayni oo gargaarkii lasoo gaarsiinaya ma dawladda ha ka imaado ama dhinac kale ha ka imaado ma halkaasay ku joojinayaan mase wuu sii soco doonaa waaya kawsar su-aashaada okay algaraayo ku darsanaayo waxaa waaye dadka meeshan ku barakacay ama balweyne biyaha fatahaada ay barakiciyeen ma ahan dad yar waa dad aada u fara badan marka waxaan soo jeedi lahay in mardo marka ka dambeysa lala socdo xaaladda ay ku sugan yihiin iyo sida wax loo gaarsiinayo maan inta lacag lasoo qaado la keeno beledweyne lacagaa la qaybiyey saasaa loo qaybiyo laakiin wixii la qabtay lacagtii meeshay martay waa in la muujiyaa oo nala tusaa dadkana waxay isugu jiraan ab wax yar dadkana waxay isugu jiraan dad ladan oo ama dibadaha lacag ha loogu soo dhiibo dadkooda ha u jiraan ama dad shaqaysanayo oo baqaaro iyo wax lahay ha ahaadaana iyo dad xoogooda maalayo labadaas maxay ahaatee dadna in la kala saaro oo dadkanda gaara loo yeesho aada u mahadsan tahay marian marian aad iyo aad ayaad umahadsan tahay barnaamijkeena dabcan su-aal iyo aragti keliyaaan qabanaa laakiin maadaama hadda waxa laga sheekeynaya ay tahay masiibo aada u weyn sidaas ayaan reer hiiraan ugu ogolanayna inay su-aalo iyo aragtiyo dheeri ah barnaamijka ku darsadaan wasiir kusoo dhawow aada umahadsan tahay maryam saddexa su-aal ay weydiisana waa saddex su-aal oo muhiima kow waxaa waaye dadkii saxda ahaa ee u baahnaa gargaarkan ma gaarin waayo dadka dhowr meelood inuu kala baxeen ishay aniga waxay la tahay arrintaasi horta markii la samaynayo gurmad deg deg ah oo ma arkaysa laga shaqaynayo dad aada u badan oo baaxadiisa ay weynta oo dadkooda nugul yahay in ma arkaysa la samaynaayo khalad ay dhici karto taas waxay la tahay wadacaysa waxaa kaloon aaminsanahay haddana in dadka bini aadamka ah haddii uusan damiirka hogaaminaynin oo aysan ka baqaynin in waxaan waa damba la xisaabin doono ilahi u xisaabin doono laga yaaba in intii il ay iska fiiriyaan oo khalad ay sameeyaan wax winsa karaan taasna waa suuragal laakiin sida aan qorshaynayno iyo systemka qaabka loo dejiyo waxaana sida aan rabnay in la xisaabtanku u dhaco waa waxaan isku dayna sida ugu wanaagsan oo waxaana iyadoo emergency laga shaqaynayo gurmad deg deg ah ay u hagaagi karaan marka ugu dambaysa waxaa weeyaan dadka waxaan la siinaayo waxay ku salaysan tahay xogta iyo walatashiga iyo itijaahaadka aan ka helno dadkii gudaha jooga marka taasaa markaysa hagayso dadkan dibadda ka imaanaya marka waxaan rajaynaynaa gargaarka in uu dala gaari doono haddii uusan dad gaarinna khaladaad mar walba way iska dhacayaan sidaan filayaa ta labaad xiriir inuu ka dhexeeyo dadka joogo meesha uu ka dhacay khatarta iyo federaalka dadka jooga halkan waxaan ka abaabulaya xiriir waxaa ka dhexeeya fiican guddiyaa jira xaggaas loo magacaabay oo ayagana waxaan ku waxaa jira maamulka degmada ama gobolka ama heer dowlad goboleed iyo kii federaalka ah kaasoo ayagana kaasoo ayagana ma arkaysa wada shaqaynayo marka xiriir fiican aa ka dhexeeya ta kalo saddexaad ay leedahay waxaani markii hadda ay dhammaadaan xaggee waa sidee ma maxaad ku tala gasheen aniga waxay la tahay taas waa tan ugu daran oo soo socoto oo ah hadda ayaaba arrintii dhibkeeda laga yaabaa in uu imaan karo hadda laga yaabaa in ma arkaysa masqulihii buuxsamay oo khatartii ay ka imaan laheeday kaneecadii iyo ma arkaysa biyihii go'doonka meelaha ku noqday cudurrada ka dilaacaayo waxaasoo idil hadda waa qorshooyina halkan yaallo oo la rabo in la buufiyo sixadii iyo sanitationkii si fiican loo ilaaliyo in dawooyin ma arkaysa la diro oo dadkii looga hortaga kaneeco oo inaysan ka dhicin weyn meesha hadday dhacdana la xakameeyo marka qorshahaas wuu jiraa oo wasaaradda caafimaadka iyo timam oo ma arkaysa ah dad isxilqaamay oo dadka gobolkaas ka yimid iyo degmooyinkaas ka yimid dhakhaatiir ah professionals ayagan rabaan in wixii ay si volunteer ah ay wax u sameeyaan marka waxaasoo idil way socotaa in wixii si fiican isku xir fiican iyo coordination iyo maarayn guud ay jirto taas xoogaa mararka qaarkood ma dhacdo oo dadkii lama wada xakamayn kara xaggaas ayagoo socdo oo waa tahay ayaga waxay ka soconayaan unbaad arkaysaa maalmaha qaarkood laakiin si fiican hawsha u socotaa suuqan wasiir markaan su-aalaha dhegeystayaasha halkaa uga baxno waxaad in badan aad uga jawaabtay waxaa laga yaabaa inuu qalad dhici karo waxaa laga yaabaa shaksiyaad inay qalad sameeyaan si ula kac ah laakiin inta aanan barnaamijka guda gelin waxaan xiriir la sameeyey hiiraan waxaa la ii sheegay inay aad u baahsan tahay musuq maasuqa meesha ka jiro oo dheri ninkii u dhowbaa laf kala baxa ay arrintu ku dhuratay sida ay walaasheen kawsar sheegtayna in deegaanada qaarna ay wax badan gaareen deegaanada qaarna aysan waxba gaarin marka arrintaas sideed wax uga qabanaysaan weli gargaarkii waad wadaan lacagaad hadda wadaan guddi baa tegey guddi kalaa tegayo sideed arrintaa wax uga qabanaysaan in meelaha qaarna laga gaajaysan yahay meelaha qaarna ay raashinka guryahoodii buuxiyeen
wallahi horta wax oo wasac loo sameeye ma jirto in dadna ay gaajaysan yihiin dadna ay dheragsan yihiin labaduna ay markii hore gaajaysnaadeen taas ma aha sababta loo sameeyey dadkan guddiga ah iyo gurmadka degdega ah si dadka loo caawiyo haddii dad ay weli gaajaysan yihiin macnaheedu waa dad aan la ogeyn dad aan la gaarin waaye laakiin waa dad aan ama la gaari karin ama sabab kale ay galasiinaan la gaarsiinin ama aan laga warhelin saftooda saas inay tahay ayaan qiyaasaya waad mahadsantahay wasiir waxaan siinayaa dhegeyste kale dhegeysaaba magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka magacu waa cabdixamiid cabdullaahi maxamed magaalada muqdisho aan joogaa maya waxaan aniga wasiirka waxaan weydiinayaa horta baxda v o ana waa salaamaya boqolkiiba boqol waa wada salaamaya wasiirka waxaan weydiinayaa musiibada aan soo lallaabatay webiga shabeelle oo maalin walbeeto dadka aadaha suubinaayo maxaa uga qorshaysan dawladda dhinaceeda tan labaad dadkii barakacay waan ognahay dadki way barakaceen way tegeen magaalada hadda xoogaa waa soo yaraanaysaa waxaa la biyuhu soo yaraanayaan marka ayadana magaalada maxaa bilicdii magaalada qaabkii lagu soo celin lahaa nidaamyadii maxaa dawladda uga qorshaysan waad mahadsan tahay labadaas su-aal baan ku daynaynaa wasiir kusoo dhawow sii danba haddaan ka bilaabo magaalada iyo sidii dib loogu dhisi lahaa horta waxay la tahay dawladda intaan la gaarin dadka ka degan magaalada horta ayaga inay awood iyo juhdi ay geliyaan sidii magaaladooda ay dhisan lahaayeen ko dawladda dabcan waxa waaye way taag daran tahay wayna xanuun weyn ay ku haysaa in meeshan iyo meelo kale oo dalka ka mid ah oo dhibaatooyin ay ka dhacaan mar walba sidii mar un si waafi ah arrintaas loo loo loo dhamaystiri lahaa oo loo joojin lahaa wasiir cabdiraxmaan daahir cismaan dhowr jeer baad waxaad ku celcelisay dawladdu waa dawlad taag daran dawladdu inkastoo xanuun arrintan ay ku hayso tabardaradeeda u diideyso tabarteedaana meel gaarsiinayn soomaalidu waxay ku maahmaahdaa xog waran xilkaama furto waa saas hadde waxa weeyaan horta waxaa la rabaa qofka marka uu qofka kale wax weydiinayo oo su-aasha weydiinaya horta waa inuu cadaalad u yahay isaga lasida waa inaad nafsadaada kow cadaalad aad ka noqotaa su-aasha aad weydiinaysana qofka waa in cadaalad waxaan ka wadaa taas in dawladda aysan waxba haysanin oo fakri ay tahay ay dadaalaysa laakiin wixii ay haysatay wax ka dhiibtay taas ma arkaysa waa wax meesha yaalo waa dadkana waxaa la raba in loo sheego oo ay ogaadaan in ma arkaysaa waxani wixii annaga aan haysano horta inaan wax ka dhiibayn oo wixii qayb weliba weyn aan naga go-in aan ka dhiibayn laakiin xanuun in lagu haya qaacidadu waxay yidhaha alfasil shii laa yacdil qofka wuxuusan haysanin ma dhiibi kara ma awooda awoodeeda ma aha marka maanta aad iska shigto expectationkaada aad kor u qaado tiraahdo wax walba wixii dhaca dawladdaa samaynaysa dawladda intay waxba haysanin marka waa inaan u sheegnaa horta aan nidaahnaa dadku waa dawladdan waa dawlad fakriga oo soo kacaysa oo soo kabanaysa oo bajetkeedu uu yar yahay oo la shahiidaysa keliya mushaarkii dalka dadkii difaacayay iyo khadamaadkii yaryaraa kuwii bixinayay inay dhiibto laakiin ahmiyaadka kaleo idin way yaalaan waxaa looga baahan yahay marka dawladda haddii la rabo in la dhiso oo dakhli la keeno dadkii inay wada shaqeeyaan waa inaan cashuurtii bixinaa waa inaan anagii ma arkaysaa awood iyo effort aan geenaa dhulkeena aan dhisana keliya maaha dawladda dawladda waxay way way ma arkaysaa way fududaynaysaa oo way hagaajinaysaa oo isku dubaridaysaa nidaamkii iyo shuruucdii iyo qaabkii waxaasoo ay keenaysaa laakiin dadku idadaa laga raba waayahay maaha arrintan fikirkana waxaan diidaya oo dadkii waxa la wixii dhacda leeyahay dawladda ha samaysa dawladda way dadaalaysaa markaysaa maanta waxyaabaha waaweyn oo aan ku faani karno oo dawladda ay soo celisay oo haddii aan isiraahdo maanta aan kuu tiri aan laga soo gayoobayn waa tahay waa mahadsantahay waa mahadsan tahay wasiir waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii fatahaadani ay bilaabatay bartamihii abriil waxaa aad mataqaanaa loogu dhawaaqay lacago kala duwan halka gobolka banaadir uu boqol kun ku dhawaaqay dowladda federaalka hal milyan ee ku dhawaaqday aqalka sare waxaa nagu maqaalaa konton kun inuu geeyey boqolka gobolka banaadirna waxaa nagu maqaalaa in guddoomiyaha gobolka loo geeyey dad badan ayaa waxay isweydiinayaan halkii milyan oo ay dawladdu ku dhawaaqday xaggay marta halka milyan horta dawladda ay ku dhawaaqdaan rabaa in aan dadka aan ka shaafiyo maanta meesha martay halka milyan dawladda ay ku dhawaaqday waxay ahaaday waxaa loo kala qaybiyey fatahaadihii dalka ka dhaco idil meelihii ay saameeyeen keliya ma ahayn taladweyne meelo badan oo waxaa jira ayagana arrintan oo dadkii ayagoo awal aada u muglaa haddana dhibaato ay ku keentay taasoo jubbooyinka ay kamid ahaayeen gobolada go-aale kislaayo laftigeeda iyo wixii kasii dambeeya baar dheeraa kamid ahaa goolwaa kamid ahaa ceel waaqaa kamid ahaa afgooyaa kamid ahaa maxaan kuu sheegaa meelo badan oo taas marka waxaa la qorsheeyey in dadkii inkastoo balweyne uu ahaa waxaana wixii ma arkaysaa ay ka kacday asalka lacagtiina ay soo daacday wax yar marka markii ay lacagta timidna dhibaatooyin kale ay yimaadeen waxaa markaa ay noqotay khasab in goboladii kale la taabtaa marka gobolka balweyne iyadoo aan la dhehaynin waxaa la yidhi shir shabeelle waxaa loo qorsheeyey maadaama dhib weyn uu ku dhacay in shan boqol oo kun ayaga ma arkaysaa loo qabanteeyey meelihii kaleento oo ay ku jireen jubbaland ay ku jireen jubbaland ay ku jireen south west afgooyi meelahaas ayagana shan boqol oo kun aa loo qorshay marka taasina waxay aheeday sida in la aheeday dadka guddiga ah wax xaq ah oo in aan ma arkaysaa dadka dalka meelihiisa kalena aan liyo marka horta saasay aheeday lacagtu ma badno hal milyan ma badno toban milyan ma badno boqol milyan ma badno waxaan aaminsannaha anaga dadkaas waxay u baahnaayeen maanta bilyan si nafsadoodan loo hagaajiyo markaas waxaana aysan dib dambe aysan ugu soo dhicino sababaha keen sababaha waxaan keenayna lala xaajoon lahaa shantii boqol ee hiiraan ma la geeyey marka shantii boqol oo hiiraan la geeyey laba boqol kaaba la qaaday waxaa la geeyey beledweyne toddobaatan kun saan qaadi lahayn waxaan geey lahayna buluburta magaalada jowhar iyo balcad iyo mahadaay waxaa loo qorsheeyey ayaga lafidooda dhibaato ka dhacday dadkeed boqol iyo siddeetan kun deerlaksi waxaa loo qorsheeyey konton kun marka markaad isku dardarto shanta boqol saasay marka beledweyne inkastoo aad ay u dhib badneed laakiin hadda waxaa la qorsheynayey lacag kalena waa jirtaa oo had naga soo gaaray dawlado kale oo saaxiibo ah oo la rabo qayb weyn in laga siiyo waxaa jira juhdi aad u weyn oo ka socda dibadda oo lacago badan hadda ay kusoo dhacaayaan usbuucan oo beledweyne la rabo si gaar ah in ayadana wax loo siiyo waxaa jiro waxyaabo kale aad iyo aad darteed meelihii kale si aan loo ilaabin ayaa saas loo kala qorshay lacag aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga wasiir cabdiraxmaan daahir cismaan adaa mudan maasan tahay dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aan ku qaadaadhigaynay fatahaadda iyo dhibaatadii ay ka geysatay gobolka hiiraan gaar ahaan oo uu nagala qaybgalayo wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan waa naga intaas tan iyo kulantadina dambe ismaqal dambe oo xiiso leh